The voice of America. VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood ayaad sidoo kale nagala socotaan
fiid wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaadaha bisha januarina waa labaatanka sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijka waa go'aankaaga waxaa si wada jira u soo jeedinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre iyo saare cabdi axmed
maalmahan dilitaankoodii ayaanan dhicin laakiin weli way jiraan dhalinyaradii marka keliya ee la maqlo tiradooda ama dhibkooda waa markii ay wax isyeelaan ama ay isdilaan ama isxaqdeen
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar oo ah madaxa ururka dhallinyarada ee soomaali youth link oo ka hadlaya dhallinyarada qowlaysatada ee gobolka marisool ee dalkani maraykankana wuxuuna martina ugu yahay barnaamijkeena wicitaanka ee waa barnaamijka waa go-aankaaga marka dhibka ugu badan oo jira wuxuu yahay kiiskii markuu dhaco oo wixii ay dhacaan soomaalidii qofkii bay qarinayaan qofkii dembiilahaa meeshii la rabay qofkii dembiilahaa in la dhaho qofkaana dembigaan geystay qofkaana waxaan dhacay qofkaana waxaan dilay qofkaana waxaan sameeyey ayaa waxaa samaynayaa qofkii in lacag lagu badbaadiyo loo yar loo qabto
kaasina wuxuu ahaa axmed weli oo ka mid a dhallinyarta gobolka ahaa ee dalka maraykanka oo ka hadlayay waxa keena in xal loo waayo dilalka ka dhexdhaca dhallinyarta maraykanka ku nool waxaad kaloo maqli doontaan warbixinno xiisale oo kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo ururada qowlaysatada ah weliba waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijka qaybtiisii aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya cawaysi wanaagsan dhegaystayaal halkaan naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington marka laga hadlayo dhallinyarada ku lug leh falalka dembiyada ee dhaca iyo ee dhaca iyo dilka magaalada muqdisho waxay soo martay marxalado kala duwan haddaba wariyaha v o a ee magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa eegaya waayihii muqdisho iyo dhalinyarta loo yaqaano qowlaysatada
dhallinyarada muqdisho ayaa soo maray heerar kala duwan soddonkii sano ee lasoo dhaafay kuwaasi oo qaabab kala duwan dadka muqdisho ku baadayey xayir cali rooble wuxuu ka mid yahay dhallinyarada waayaha u soo joogay dhibaatooyinkii ka dhacayay magaalada muqdisho waxaana wax ka weydiiyey qaabka dhallinyarada ay wax ku baadi jireen xilliyadii hore iyo hadda aan joogno qaabka ay wax ku dhacaan horta waa maasan tahay muqdisho waaye badan ayay soo martay dhallinyaradii waxay soo mareen wacyi kala duwan magaalada muqdisho markii aanu u gudubno dowladdii hore maxamed siyaad barre waddankaani kun sagaal boqol sideetameeyadii ilaa kun sideetan labadii sideetankii sideetan saddex sideetan iyo afartii ilaa iyo sagaashan iyo saddexdii waxyaabo kala duwan wadciyo kala duwan ayaanu kusoo aragnay markaanu kala qaadno waddanka waxaa ka jiray dhallinyaradu in ay ahayn gruubaysi way kala gruubyo badnaayeen mideeda ugu badan waxaa jiray gruub la yidhahdo fayacli oo ka tirsanaay macnaha degmooyinka magaalada muqdisho kulligood dhallinyaradoodii oo isbiirsatay oo sidaa dareemaysa markaas dallad inay ku midaysan yihiin oo maaa la yidhahda fay cali waxay ahaayeen macnaha dad markii aa aragto qalqal gelinaya qofka marka ugu horeysa ma hubaysna hubkooda ugu weyn waa tooray iyo bud waxyaaba la mid ah haddana waxay isticmaali jireen waxay ahayd baktiyo nasiib qof kasta nasiibkiisa wixii usoo baxa ma ahan hub lagaga qaadanaya waxaa wado dhibaato lagu geysanay ma aha qof kasta nasiibkeeda waxay usoo baxo warqadaa lagu daadinaya warqadaas markaa qabsato oo la baxdo haddii in lagu xambaaro gurigaaga lagu geey xambaara lagu geyn hadday kuusoo baxdo haddii in tinta lagaa xira ay kuusoo baxday tinta lagaa xiriya haddii dadka in lagaa dhigay ay kuusoo baxdo wax alla w macnaha waxay kuusoo baxa nasiibkaaga waxaan arkay dhalinyaradii wejiyooda weji ka duwan qaab kale waxaan arkay nin dadkii miisaamayaan arkay miisaan u saaraya macnaha midka afartan iyo shanta ah midka toddobaatanka kiilaha wixii laga qaaday waxaa la siinaya midka afartan iyo shanta macnaha alcadaali dadkii waa waa imbalancy waa dadkii oo imbalans garaynaya macnaha marka lacag uu ka qaadaa baadawa ha aniga ma aniga adiga markaan isla socono waana la qabanaya miisaan la saaraya Mhm.
miisaan markii la adiga haddaad toddobaatan kiilo noqoto Mhm.
een anigana afartan iyo shan noqdo macnaha adiga toddobaatanka noqday lacagta wixii lagaa qaaday anaa lay siinaya Haye.
macnaha waxaa isweydiiyey macnaha ninkaas maxaa ugu jira Mhm.
faa'iidada ugu jirta macnaha maxay tahay xataa waa waxaa isweydiiyey Mhm.
een waa waa laga soo tallaabay Mhm.
een waxay noqotay macnaha een dhallinyaradii inay dhac yimaado Haye.
een isbaara ay timaado Mhm.
xilliyadii hogaaminta kooxeed adoo fahmaynin Mhm.
wararska waddankan kuwa wada Checkpoint yaa yimid, isbaaraha timid. caafadihii magaalada la dhiganayo waxyaaba badan ay yimid Mm.
way soo gudubtay Haye.
macnaha waxay maraysaa hadda macnaha in dariiskii dawladda Mm.
qofkii asagoo tuutihii ku labisan Mm.
macnaha inuu isbaara kaa qaado ama laaluus kaa qaado Mm.
ama hantiyu kaa qaado marka intaasoo dhan waxa qabanaya waa dhallinyaro waa dhallinyaradii hore dhallinyaradii dhexe ilaa abtinaaw weli waxaa socda een, waxaa ku jiraan waddadii dhallinyarada Mm.
Een, dhibaatadaas dhan marka waxaa u foolay macnaha dhallinyaradu marxaladaas kala duwana way soo mareen Mhm.
dikarkayda tusaankooda Mhm.
waxaa keenana waa dariiska waa dharkaan ay wataan Mhm.
sababtoo dhinacaan u raac ma garanay Ah.
ma al-shabaabba ma jiniba Mhm.
ciduu yahay ma garan Ciduma karo, fahmi karo.
ma fahmi karo Mhm.
marka waxyaabo kala duwana way marka jiraan marka hadda muqdisho waxaa leedahay wejiye badan ay leedahay wejiye badan ay leedahay hadin loo raaca ma laha Haye. Een, sidoo kale ee, magacaaduna magacayga waxaa la walaalee cigaal warsame yuusuf haye cigaal waan- bal waxaad ka warantaa een, dhallinyarada muqdisho aad ahayd muddo een, waayihii waad soo aragtay bal ka warran muqdisho iyo wixii ku soo maray walaal dhalinyaro muqdisho wakti dheer baan ahaa waktigii hogaamiye kooxeedka ilaa wakti badan muqdisho dhibaatooyin badan baanu usoo taagnaa mid aanay wax ka geystay iyo mid kaleba waxaa waxaa jirtay xilliyo badan oo annagu aanu dad masaakiinoo meel jooga aan u tagnay ama isbaaraysnay ama aan dhacnay mar aanu ku dhibaatoonnay oonu waxba keenin iyo mar aanu ka faa'iidnay oo dhaqaale ka helnay Eh, waxaa jirtay xilligaas dadku soomaaliya qofka hubaysan ama qofka hadduu qorar wato ama warlord iyo aad ba uga baqi jiray isbaarooyinka Eh, Hab qabiilaa ka dhisnaa hab marka.
qabiil baa ka dhisnaa muqdisho oo muqdisho Mm.
Een, kadib aniga walaalow macaanow markii aan muddo wixii ka faai aan arki waayey wax najiisa oo ka socota waa wiil ururka dhalinyarada ku jiro saaxiib ahaan jiro oo la oran jiray eh, saciid yare intuu yimi waraare warsamow maxaa faa'iido oo ku qabtaa maalin walba dhibaatadan iyo qorigan iyo waxaan aad taagan tahay markaasaan cusbitaal ka soo baxan oo intaan dhaawacmay marka maxaa ku gaaray marka adiga markaas aniga waxay Dhaawac, gaaray isbahar dhaawac, taagneed.
lug baan- ah, lug baan ka dhaawacmay saaxiibada iyo asxaabteedii ninkii ciidankaystay dadku wax iga daba yimaadaan la waayey eheladeeda ay iga daba timid waa sida maanta taaganoo kale ninka askariga hadduu dhaawacmo iyo ninka isqarxinaya iyo ninka cid la yiri soo diliyo qof kama daba yimaadaan Mm.
oo magaca dhalinyarada waxaa loo bixiyey baa taqaanaa ma liibaanayaasha lagu liibaanay baa loo bixiyey haye marka Eh, marka wallahi marka waan garowsaday waxaan bilaabay inaan sigaar iyo meel yar oo ka furto Sandaqada Ah, oo- sandaqada oo ganacsi aad oo bilaabay.
ganacsi aan bilaabay Mhm.
Een, maanta waa ilaahay maadiyo dukaanka aa aragtaan oo camiro maan dhex fadhiyaa Mhm.
xataa dhalinyarada maanta waxaan kula diri lahaa ninka hubaysan intuu hooyo dhibi lahaa intuu isaga naftiisa dhibi lahaa intuu ummad kale dhibi lahaa intii laga nixi lahaa hadduu dowladnimo u labisanay oo qarannimo u labisanay akhlaaq iyo asluub ha ku daro oo ha raadiyo d- wadini een, dowladnimadii haddii kalena uu musuqmaasuq u socdana waxaan Iyo oran lahaa dhibaato oo dhibaato bulshada u soo geysanaya.
bulshada u geysanaya hubka iska dhigi waxaan oran lahaa Mm.
walaalo macaano xamaalo xataa gaarigacana ka xaysan kartid sidoo kale waxaan la kulmay qaar kale oo ka mid ah ee dhallinyarada muqdisho magacaa walaal
magacay way ballaarey xasan yuusuf mukhtaar xasan yuusuf mukhtaar een, bal ka warran een, bal qaabkan isbaaradoo kale adiga wax dhibaato ah oo kaa soo gaara ma jiraan eighty eight tan hatta madiyaanakiin dhigii hordhaa madi afar bilatii hogaamiye kooxeedkii maracno maqaayi kataala baar waxkashag ee magaayasa la ara jira magaashi onkot hamin afar saca kabahi jornaata lexdan kun way liin ku qaadayay dhur aardis waqtigaasoo naftirka lexdan kub cayaalka bilow logaagay roor hakala bahaya lexdankii miila inka dhekaday haminka walaaka dambo ini aan miila ka shagay nafsada ba in diida ini aan miila shilinka shagay isbaarli gaad wasku dhaafay miila sidiin sigaruwi ilaa shilinka shagay ulaada mulkooy karto isbaarli gaade uruqay jinga burkin hayso ko gaagoy dan toy bay qasabtay ini an madum isbaar dartiya magaalo mi an ku fadheed mi an walka isku garaabsado marka dhibaatadaasa oo aa kaa soo gaarta adiga isbaaradii ku ah, een, oo qoriga lagaa qaatay kisti aad soo shaqaysay 8888 tan in kuwiina taasa hayti kadibna daraa dhub ano kaana kanagadi bay dhawo meela araw jiru kuulu waatan wala i heli iyadan walaay an wadidi macalaha jir dil iyo tumaad la in jeesi iyana isbaaraha eedi ee dhibshan wadada tan hadda teegantii wardhaan way baa ku daran hadda madun shaar laakiin galabyo shaar amniyad adag aala hayto jidkii ajid aad madun nugu tan maraasan hayno axmed xasan colaad v o a muqdisho
waa tahay habeen wanaagsan weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka waa go-aankaaga ee laanta afka soomaaliga ee v o e-da dhalinyarada qowlaysatada ah ee dadka dhaca u geysta waxa ay u badan yihiin dhalinyaro da-yar oo raga hase yeeshee waxaa iyaguna jira dumar arrimahaasi ku lug leh wariyaha v o e-da ee boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ku eegeysa kaalinta dumarka ee falalka dhalinyarada qowlaysatada loogu yeero magaalooyinka ay arrimahani ka jiraan waxaa ka mid ah magaalada xarunta ganacsiga u ah puntland ee boosaaso waxaana laga dareemaa cabsi iyo deganaansho la-aan xilliyada habeenkii ah taasoo sababtaa inay yaraadaan dadka isaga lugeynaya xaafadaha xilliga habeennimada ah tallaabooyinkan fooshaxun waxaa ka dhashay in dhallinyaradu ay u bareeraan inay furtaan moobiilada iyo wixii kale ee ay ka heli karaan hadba ruuxii ay fursad u helaan iyadoo dhaawacyo khatar ah oo mararka qaarkood dadku ay u dhintaan u geysta qofkii ka madax adayga inuu hantidiisa si fudud ugu wareejin waayo da-yarta ku hubaysan mindiyaha iyo walxaha kale ee ay hub ahaanta u isticmaalaan haddaba iyadoo ay muuqato in tirada ugu badan ee dhallinyaradani ay yihiin wiilal gabdhuhu qayb ma ka yihiin arrimahan magacayga waxaa lalaa saal cabdi muuse da'dooyna waxaa weyta doon jir gabadha torey ma qaato hub ma qaato baaskalood ma qaato sakiin baa ugyada gabadhu ma qaato laakiin waxay samaysaa gabadhu af iyo shukaansi bay wax ku dilaan nin bay soo weedaysanaysaa taleefon laba boqol oo dollar ama kun dollar joogo soo iphone soo weedaysanaysaa ninkay lambarkeeda ka qoranaysaa ninka waa ballansanaysaa ninka meel bay kula ballamaysaa wareejiye ah wareejiye maxaa la dhahaa wareejiye waxa laa mataqaanaa meelaha barxadii oo dadku dadka iskukaasana kale iskaga leebsadaan oo luuqyada iyo luuqyada iyo ha meelahaas meeladu meel mugdiyo weeye ninkaas waa soo ballaminaya halkaasaa fariisinaya afgarashay samaysanayaan kale waa lasoo wacay ama sidii booska u diraysa waa loo imaanaya labadooda waa la qabanaya taleefonka waa laga qaadaya labadoodaba xataa waa rabaa xayawanaha loo sii ceerinaya weeciyadu way caraysa baabaayewa si naag wax laga qaata camal iska dhigta hore u sii caraysa nin wala yarbo maxaa san telefoon la ka qaado dhaysa ninku wuxuu leeyahay war gabadha gula socotay taleefonka yeelkiisba bal gabadha gula socotay si un yeelo bal gabadha gurigoodi geey inuu xataa iyo taleefonka usii gadaa dhici kadhaba ninki tuu xishooda gabadha gabadha bal si un yeelo gurigoodi geedo hadhowna dee meel la isku yaqaan taleefonka la soo iibinaya meel la isku yaqaan baa la isku imaanaya ama moobeelkeedii moobeelkeedii iyo barsinjadka kulahayd ee gabadha lacagta la qaybiyo iyo barsinjadka kulahayd baa la siinaya gabdhuhu waxaysan wadin maba yimaadaanba mana soo galaanba aa jeebkiisa in lacag badan laga helaa dhici ka dhah jeebkiisa way fiirinaysaa yani haddii lacag boqol dolar laga helo lacag kaash haddii laga helo laba kun shilin kaash xataa loo dhaafo waa laga sii qaadanaya qayb bay ka yihin gabdhu wax dhihi karaan muhiimadda ugu weynba gabdhaha weeye sirnaageed lama salgaari karo waxaa waa sirnaageed weeye haweenka ayaa ka mid ah dadka sida aadka ah arrimahani ay u taabteen waa tan mid ka mid ah oo toddobaadkan dhexdiisa dhacdo ay kala kulantay gudaha magaalada boosaaso v o a uga warantay waxaa la dhahaa sugeys xalay baan magaalada waxaan ka tegay gurigaygii damca inaan bur iyo macnaha adeegii inaan soo gato adigoo labadii saac meelahaasay ahayd siidkii bay ahayd midi baa dhuunta layga saaray waxa weye lacagtii yartaay adeeg ahayd waa layga qaaday qayladii markii anigu qaylqaylinimadii waa igu soo orday nimanka iga reebay xaafadda waxa weye rabka raaca weeye waa gartay marka intee dhallinyaradan da'dooda maxaa ku yaas adigu waxa shan iyo toban jir iyo toban jir toddobiyo toban jir meelahaasay ahaayeen marka arrimahan saamayn intee leeg ayay ku yeelatay shacabka in badan bay ku leedahay cabsi baa jirta waxa way way baqayaan way cabsanayaan waxa way xaafadaha iyaga xalay lagama tegin wax adeega lama doono yaanyo lama doono waxba lama doono dabkii ma aanashidan hadda waxa way saakana buriga waxaasaas waxa iska doona rood iyo buriga baan dibina saakay canjeerona ma aanaa lama faadimo yaasiinay marka qaybtoo dad dhib loo geystay oo mindi la geliyay ama ku dhinta ma jiraan waa badan yihiin faadumoy lama mari karo xaafadaha mugdi bayna u badan tahay aagga iyaga rafiira waxay ku hubaysan yihiin ma tooreeye tooreeye dhaleeyin midiyo yaryar kuwa ka boodbooda waxyaala noocaasay ku habaysan yihiin nafti bay noo keeneen faadimoy amniguna inta habeen iyo maalin waa wareegayaan gabar yaroo iga sii caras sii caraysa waa arkay waa la socota wiilasha waaba la socotaba inkastoo ay muuqato in gabdhuhu aysan door xoogan ku lahayn arrimaha bulshada culayska ku ah ee isugu jira dil dhac iyo rabshadaha kooxa kooxaha ah ee ay isugu duulaan xaafad xaafad ayaa dadka qaarkiis waxay aaminsan yihiin in ay tabartoodu ka reebtay waxaa jira horta gabar iyo wiil ilaha isku mid kama dhigeen waxaan waa gabar soo maaha gabar waxay shoonaysaa gurigeeda joogaysaa taleefon isma leh haddii xataa gabar shaqo tagto nin wadda maraya gabar baa ku baaranaysa kaa yeeli maayo iyadii wuu dilayaaba iyadii buu daalacu israacaya marka saas marka xooggooda xanaba gabdhaha ee iyagu warxadooda awooda ku garan bay waayeen isticmaalka maandooriyaha kala gedisan ee ay dhallinyarada qaarkood barteen ayaa lagu tilmaamaa inay qayb ka tahay tallaabooyinkan guracan ee ay dhalintu ku kacdo mararka qaarkood aniga waxaa layihaha axmed cabdiraxmaan xasan waxaan joogaa gobolka bari boosaaso xaafadda biinkulle siddeed iyo toban jir baa waxyaalo badan oo ka mid a macnaha muqaadiraadka waa ku sababay magaalada inay ka baartaan oo odayga dadkii u tegay kan ay baaran karta tirada gabdhaha ka qayb qaadata arrimahan maxaad ku qiyaasi anigu waxaan ku qiyaasi karaa laba amba saddex amba afar meelaha ku qiyaasi saddex amba afar muxun baa ku qiyaasi karaa anugu inay kooxa magaca lala baxaan iyo way ka badqabaan gabdhuhu haa fidmooyinka xaafadaha dagaalada iskuullada gabarteed gabadha lasoo dilo macnaha waxay kaxaysantaa saaxiibada iyo xaafadda la deganaa kaxaysantaa rabshadii waa kacaya dagaaladii wax wax isku bedeli ka dhex dhici kara si qabiil baa wadhici kara laisku dagaalo hadhowdii marka waxyaalahaas oo kale ka mid ah maxaa hadda sababay in dhalinyaradu ay dhaqankan yeeshaan waxa sababaya dhalinyarta sideeda waxay u baahan yihiin wax munaasi oo la shaqo geliyo marka waxa waxa sababaya baamuudada iyo shaqo la'aanta ku sabaysbada laakiin dadka la dhibaya kuwa shaqo bixiya maaha waa waalidiin marka maxaa dhalinyaradu ay u dhibayaan bulshada hubaysnayn oo arrimahan aan ku lahayn shaqana aan bixin karin shacab la dhibo la dhibi karana maaha laakiin dhalinyarta waxa ku sababtay macnaha awalan waxaan cunayaan muqaadiraadka kamid ah way wax macnaha dadku xiis u baaranaya u dhacayaan marka baahida waxa weerin lahaa dawladda Puntland maamulka si gaar ahaan duqa magaalada inuu dadkaas macnaha ay lisay duqa magaalada kamid ah gobolka bari inuu dadkan macnaha nidaam iyo shaqo xirfad u soo saaro isuu aan shaqo gelin karo laakiin dadkan qaybtood kuwa shaqo gaara ma aha xilliga waxbarashada ku jiraa waqtiga ma moodaa inay degdegeen dadkan macnaha waxa dhici kara dadka hadda waxbaarto maanta magaalada waa dad waaweyn haddii macnaha dadka waa dad waxbarashada ka tegay aabihii ku ogay in waxbarto waxbaranayo iskuul dhiganayo oo odayga u malayn wiilkiina iskuul dhigto oo dhan wax ka baaranayo waxa fiicnaan lahayd maamulku inuu macnaha ka qayb qabto ka qayb qabto nimanka macnaha qolowga oo shaqaha uu sameeyo buxun xirfad xirfad cusub isticmaalka lacagaha faraha badan ee ay waalidiintu siiyaan ubadkooda xilliyada qaarkood ayaa loo aaneynayaa in ay dhalinyarada ku xambaaraan in ay dhaqaale ka raadiyaan wadooyin khaldan ilmaha goorta habii lacag leeyahay oo wax la baro maalinka maalinka goorta toban door la siiyo odayga tobanka door ka gooyo hadda wuxuu sameeyaa ilmihi mataqaana telefoonka furanayle tobanka door usun jira waa waaye dhalinyarada qaarkood ayaa aaminsan in ganacsatadu ay dhumiyeen fursado badan oo dhalinyarada shaqo abuur loogu samayn lahaa taasoo yarayn lahayd arrimahan cakiran sida dhismayaasha waaweyn ee dabaqyada ah oo ay ku bedelaan warshado wax soo saar oo ay dhalinyaradu shaqo ka heli karaan guri buu dhisanayaa weynaaday weynaaday afar boqol kun door baa ku bixisay guriga guriga waxaa dhici karta in bisha calashaan kun door laga kariya ama hayada karaysa mid kala karaysa kun door laga kariya hadduu hadduu shanta boqol kun oo door uu guriga ku dhisay uu warshad ku soo gadan lahaa warshadaas sibirka samayn lahayd ama biraha samayn lahayd ama waxyaalaha kale samayn lahayd shan boqol dhalinyaro abaa qiimo gelinka dambe aad qiimo gelinka hore aad lahayd dhalinyaradan tahriibaysa danay maayo gaariga isa gadanaya qaal iyo ay sidiisa la soconaya marka waxaan kula talin lahaa ganacsiyaasha inay dhahayaan iska daayaan guryaha daaraha kan baasay dhisayaan ee lacagtooda wadanka geliyaan oo warshada ku sameeyaan oo waxa dhalinyaradu shaqo ka hesho oo ku sameeyo oo dadka dadka shaqo waxaa la rabaa inaad dhiirigelin dhalinyarada u samayso adna aad ganacsi hesho oo lacag badan hesho dadkana u naxdid oo dad naxariis samaysid iyo beerjilaac adna saa lacag badan u hesho adna lacag badan maqasa goorsa bishii kun dolar baa qaadanaysa laakiin warshada waxaa dhiga bishii inaa boqol kun dolar kaasoo qaar ka mid a dadweyne ku dhaqan magaalada boosaaso oo isugu jira rag iyo haween ayaa v o a uga waramay aragtidooda ku aadan kaalinta ay gabdhuhu ka qaataan arrimahan amni xumada ee ku soo kordhay magaalada faadima nuur axmed gabdhuhu macno ma isbaaraystaan waxbay barteen heer bay gaareen hoyooyinkoodna waxaanu ku wacyigelinaa haddaanu haweenka nahay maandhay mustaqbal gaar mustaqbalkaasay gabdhuhu ku socdaan wiilashana allah suaadaya wixii dhib ku jira maryan maxamed xasan gabdhuhu ma hubaysna isbaaro ma dhigtaan jidgooyo ma sameeyaan wax ma baartaan wax ma dhacaan dhaqankii loogu talagalay bay weli wataan weli lama arag gabar isbaara dhigata mid dagaalanta waa jiraan laakiin waxay caan ku yihiin ma jirto magacay waa leeyahay abwaangeelo oraf waxaa oran lahaa gabdhaha waxa weeye wax ceeba oo ay leeyihiin ilaa inti ilaa intii bubulku dhacay ma jirto sideedaba markii bubulku dhacay waxa ilmaha korinayay oo xataa maxraga korinayay waxay ahaayeen gabdhaha wax ma dhici jirin faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso
wataa halkaad weli naga dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka waa go-aankaaga shaqola-aan baahsan iyo fursadaha waxbarashada ee dhalinyarta ka luma ayaa loo aanaya inay ka samaysmaan dhalinyaro qowlaysata ah oo ka dilaacay xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee dalka kenya haddaba faahfaahinta arrintaasi waxa inoo haya wariyaha v o a aadan xasan tarax ammaan darro badan yaa waxa ay soo wajahday qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab kubsi dhac iyo ahadadaad yaa waxay la jaar noqdeen nolosha qaxootiga celcelis ahaan toddobaadkii waxaa dhaca labo ama saddex falal la xiriira amni darri tanina waxay cabsi ku abuurtay qaxootiga markoodii hore ammaan darro darteed uga soo magan galay xeryaha dad badan ayaa aaminsan in falalkan amni darrada sii kordhaysa ay tahay hubka sharci darrada ah ee lagala soo gudbayo xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya muddooyinkan dambe waxaa ka jiray xeryaha falal amni darro kuwaasoo ay geysanayeen kooxo dhallinyaro ah waxa ayna dhac u geystaan dadka xilliyada ay kusii jeedaan hoygooda kana soo baxeen shaqooyinka siiba fiidkii oo aad mooddo inay yihiin askar isgoys walba taagan si ay u sugaan ammaanka dhallinyaradan ma lahan magac u gooni ah balse waxay isugu xiran yihiin hadba isfahamkooda dhallinyaradan ammaan darrada ka wada xeryaha yaa u kala qaybsan laba nooc kuwo waxa ay ku hubaysan yihiin qoryaha fudud kuwana waxa ay wax ku dhacaan budad ama seef kuwa budadka wata waxa ay bartilmaameedsadaan dadka bulshada ugu nugul khaasatan haweenka iyo waayeelka waxa ay badi qaataan moobiilyada sidoo kale waxay khalkhal ka geystaan goobaha la isugu yimaado amaba meheradaha oo ay weeraraan deetana baxsadaan cabdi yuusuf waxa uu horay uga tirsanaan jiray burcadda dhaca ka geysta xeryaha waxa uu v o eda u sheegay sida ay dhallinyaradan u howlgalaan
dhalinyarada qaxootiga ka wadaan arimaha amni darada amba dhicitaanka waxay u badan yihiin kuwa baangada wax ku dhaco waxyaabaha ku kalifa waxaa kamid ah dhalinyaradii cunuga markuu iskuolka primary uu ku dhaco haddana shaqo uusan haynin camal daradaas waxay sababaysaa inuu balwad barto balwadii markuu barto tusaale waxay kow ku bilaabaan qaad cunitaan qaadka cunitaankiisii maduufka jaadka waa saddex boqol oo shilin sigaaruu rabaa shaah buu rabaa adi ilaa afar boqol oo shilin ayaa ku baxaysoo kalentood amba shan boqol waa shan iyo toban kun waa lacag laba boqol oo dollar ku dhow meel wax ka helaayana ma lahan taa waxay ku kalifaysaa marka inay gurub isku naqdaan oo ay xaafadaha habeenkii ilaa xiliyada halka saac labada saac dadka ay u badan yihiin socodka inay wadooyinka galaan oo baangad iyo tuuri qofka ay ku qabtaan kow marka kuma bilaabaan qofka dil way ku istaajinayaan waxaad haysata dhig bay leeyihin waxyaabaha badana ay dadka ka helaan oo ay ka weynin waa teleefoonadan gacanta ee teleefoonada mobeelada ah kadib mobeelada markay helaan waxaa jiro marka cilada ku sababayso meelo looga gataa jirto oo ay geynayaan oo tusaale teleefoonkii boqol dollar jooga waxay ku gadaayaan ilaa afartan dollar amba ka yar taasoo muhiimadiisa ay tahay inuu maanta ay ku qayilaan marka waxyaabaha ugu badan waa dhalinyarada baangadaha iyo waxaan ku qaraabtaan dhalinyarada falalka amni darra waxaa qayb weyn ka qaatay inay kusii dhiiranaadaan waa maandooriyaha oo ay ku helaan qiimo raqiis ah iyo shaqo la-aan baahsan oo iyana ka jirta xeryaha ka hadalka arrintan bulshada waa ay ku badan tahay balse wax ka qabashadooda yaad moodaa inaysan wax xilaa iska saarin marka laga reebo dallada ururka dhalinyarada oo kaalin mugle ka ciyaara inay dhalinyaradan ka wacyigeliyaan waxa ay ku howlan yihiin cabdifataax axmed waa guddoomiyaha dallada ururka dhalinyarada waxa uu iiga waramay waxa ay ka qabtaan dhalinyaradan isaga oo ii sheegay in marka hore ay culays ka saarayaan daroogada ay leeyihiin udub dhexaadka dhibaatada ammaan darrada
markii laga hadlo muqaadaraadka dhalinyaro fara badan ayaa kaamka ku nool ifo notolna ifo waxaa jira xeryaha kale like xagadheera dhagaxley ifo two kambecoos shanta xere ee qaxootiyada dhalinyaro fara badan ayaa joogaan oo daadooda udhexeyso sideed iyo toban jir ilaa soddon iyo shan sano marka dhalinyarada maadaama ay yihiin shaqa la-aan ay yihiin ay kaamka iska joogaan waxba aysan haysanin waxbarashada ay ku dhaceen waxay door bideen inay qaad iyo daroogo iyo ay cunaan daroogada kala duwan sida qaadka marajuwaanaha xashiishka tubaakada sigaarka khamriga hataa kuwa isticmaala waana loo sheegaya maalin dhaweyd marka dhalinyaradaas waxaa ku kalifaya in waxa isticmaala waxaa kamid waxaa weeyo waxyaalihii nolosha asaasiga biniaadamka ayay haysanin marka annaga ka dhalinyar ahaan maadaama guddoomiyihii dhalinyarada aan ahay waxaan u samaynaa wax la dhaha la talin wacyigelin la hadal walaaltinimo baraarujin inay waxaan ay waxun yihiin caafimaadkoodana se u fiicneen familkooda iyo qoysaska ay kasoo jeedaanna ay ka naxayaan markay arkaan gabadh ay aragto walaalkeed ama wiilkooda ama hooyada ay aragto wiilkeedii oo darabo isticmaalaya siba way muraad dilaaci way way xanaaqi way niyajabi marka qoyskii niyajab bay u keenay qoysas badan ba hataa ku burburay dhalinyaro badan oo xaasas qaba inood waxaa jira maagahooda kala tageen oo qaaliga daraad maalin loo geenaya marka dhibaatooyin fara badan ayaa lasoo gudboonaaday annagana waxaan ka geysan waxa weyo la talin iyo wacyigelin iyo hay-adaha sidii qof markuu u xanuunsado oo darabo la xanuunsado in istaalada aan geyno ururkiina intaa dadka wacyigelinayseen ama barnaamijyadan wacyigelinta aada wadeen wax ka soo hanuunay ma jirta oo mataqaanaa waddadii toosneed oo muqaadaraadkii waxyaabihii ay ku jireen ka soo baxay waa su-aal fiican haa haa boqol kiiba boqol waxaa jirto dhalinyaro fara badan oo markaan usoo bandhignay wacyigelinta iyo diinta hataa urka dhalinyarada waxaa ku jira wadaado culamo aan la shaqeynaa jirta markii aan aragno qof dhalinyare oo daroogiste oo dhibaataysan odayaasha u yeerana dhaqanka u yeerana culamada u yeerana dhalinyarada u yeerana marka waxaa jira dhalinyaro fara badan oo familkoodii anaga taa la hadalnay aan wacyigelin u samaynay familladooda dhaqaal abuur u sameeyeen oo dorarada ka baxaa jiraan hadda rag wax qabsada ah dhalinyaro badan oo ku howlan arrimahan yaa ii sheegeen inay ka rajo dhigeen nolosha qaxootiga ayna ku dhaqaaqayaan arrin kasta oo ay isleeyihiin way dabooli kartaa baahidiina haddaad fiiriso tiro iyo taya ahaan waa kuwo si wadan waayey waxbarashada amaba aanan helin daryeelkii waalidnimo ma jiraan xarumo lagu dhaqan celiyo dhalinyaradan nolosha la ciiray oo kii xumaanta waday bulshada waa ay takooraan intay u caqli celin lahaayeen halkaasna waxa uu talo ka qaataa mid isagiiba talo u baahan aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
waa tahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan heeskii indhaha nuurka iyo sida fanaankii suldaan seraar
sabadeedu ahayd sambabkayga xididka dhiga sida amidaan ku saleeyey dadaaya la socon salaamay dartee xididka dhiga sida midaan ku saleeyey yartii sabadeedu ahayd sambabkayga xididka dhiga sida amidaan ku saleeyey dadaayay la socod salaamay dartee xididka dhiga sida midaan ku saleeyey indhaxnuka sida midiisaayataye dhaguhu sawdkeeda ku seexan jire midda asaqda dhexe ku soo sarale suuradeeda qurxon salaamada jeeray sida midiisaayataye dhaguhu sawdkeeda ku seexan jire midda asaqda dhexe ku soo sarale suuradeeda qurxon salaamada jeeray hadday socotay diyaarada siibta samada lala raacday jacaylka si loogna sideeba lahaa miyaan ka samraasan miyaan ka cabaa miyaan ka samraa hasamri hasamri walaale hasamri jacaylka subaysayadon sabagaynin hasamri hasamri waa tahay ilkaad naga dhegaysanaysaani waa laanta afka soomaaliga ee v o a si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatan waxaad ku soo dhowaataan xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo maanta marti uu noogu yahay cabdiraxmaan mukhtaar madaxa ururka somaali youth linki oo ah ururka dhalinyarta oo ah urur dhalinyarta la shaqeeya kana dhisan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka barnaamijkan waxaa inoo haya maxamed cabdisandeere
soo dhowow cabdiraxmaan mukhtaar kuna soo dhowow xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga su-aashku adan ku weydiinaya waxay tahay bal inaad nooga warantid sida uu xaalku hadda yahay gobolka minnesota marka laga hadlayo dhalinyarada ku biiraya ururada qawlaysatada amaba gangska maxamed aad ayaad umahadsan tahay walaalkay haddii ka hadlo dhalinyarada arrimaha burcadka ama waxyaabaha gangska loo yaqaano ama guud ahaanba dhalinyarada dembiyada isdilka ah ama dembiyada aanan la ogoleyn samaysa gobolka minnesota maalmahan dilitaankoodii ayaanan dhicin laakiin weli way jiraan dhalinyaradii marka keliya ee la maqlo tiradooda ama dhibkooda waa markii ay wax isyeelaan ama ay isdilaan ama isxabadeen laakiin guud ahaan dhalinyaradii weli way jiraan dhibaatadooda wax maaragtay guud ahaan dhibka ka haysta dhalinyarada soomaaliyeed gobolkan minnesota iyo gaar ahaanba waqooyiga maraykankana kamid waan gartay marka intaynaan bal ka hadlin waxyaabaha yareeyey falalkii gacanka hadalka dhalinyarada qowlaysatada ay ku kici jireen gobolka minnesota bal dib intaad noo celisid waxaad noo sharaxdaa waxyaabaha ku keena dhalinyaradu inay gaangnimada ku biiraan amaba kooxahaas qowlaysatada ah maxamed horta gobolka minnesota waa qaabkii ay ku bilaabatay marka u horeysay qolyihii dhalinyaraha isku yimaada ama ku midooba inay arrimaha noocan oo kale ay sameeyaan waxay ka ahayd wanaag iyo difaac inay dhalinyarada soomaaliyeed soomaalida markay gobolka minnesota timid ee dugsiyada sare la bilaabay dugsiyada russell school la yiraahdo ayaa waxaa dhici jirtay dhal- ardayda madowga ah iyo soomaalida ayaa isku gacan qaadi jiray weliba ardayda soomaalida ayaa mar walba la maagi jiray oo loo gacan qaadi jiray gaar ahaan gabdhaha soomaalida maadaama ay asturan yihiin ayaa ardayda madowga ay aflagaadeyn jireen jalaabibta ama qamaarka ay ka jiidi jireen marka dhalinyaro soomaali ah oo ka timid gaar ahaan magaalada san diego gobolka california ayaa waxay bilaabeen maadaama dhalinyarada kale inta kale markii ay san diego deganaayeen gobolkaas california ardayda madowga iyo dhayarta iyo qolyaha laatiinaha ama maksikaanka ah ama luuqada isbaanishka ku hadla ay dagaali jireen dad dagaalka hore u yaqaana oo isdifaacitaanka hore u yaqaana ay ahaayeen waxay bilaabeen inay la baxaan somali raftaf ama raftaf somalis ayay la baxeen r t s qolo la yiraahdo waa qoladii u horeysay ee magac la baxda ee isku bahaysata falalka noocan oo kale ah laakiin markaas isdifaacitaan ay iska difaacayaan ardayda madowga ah iyo ardayda kale ee ar- ardayda soomaaliyeed maagaysa sidaasay ku bilaabatay maxamed marka eh, sidee u tadawurto oo ay eh, kusoo gaadhay heerkan ilaa in la isdila ay gaadho waxaa dhacday dhalinyaradii markii arrintii isdifaacitaanka ahaa iyo magacii ay la baxeen waxay noqdeen dhalinyaro caan ah dhalinyaradii kale ay ka baqdo waad ka taqaanaa dhaqanka dhalinyaradana waa ha lagaa sheego waxaa dhacday in gabdhihii iyo dhalinyaradii kale markaas dhalinyaradan ay ha- inay hadal hayaan waagaasna waxaan facebooka la yirahdo ama social mediada ama twitterka ama snapchat iyo waxaas ma jirin markaas markaas wakti waxay ahayd teleefanada iyo wixii ka dhaca iskuolka sheekada isugu gudbiyo sheekada saasaa ku bilaabatay kadib dhalinyaro kale oo waxaa jira maaragtay iyaga laftigooda xitaa markii is- iskuolka roosevelt high school la yirahdo ka bilowda waxay ku bilaabeen waxay ahaayeen dhalinyaro heesaha iyo fanka jecel magaca hard boys la dhaho ayay la baxeen dhalinyaradaas ayaa marka waxay sameeyeen sidaas oo kale gabdhihii wixii baa ka daba ordi jiray laakiin dhalinyaradii waxay bilaabeen marka inay iskuulo kale iyo dhalinyaro kale ay u gacan qaadaan ay la dagaalaan arrintii baa marka waxay la gashay sharciga waddanka maraykanka ayaa wuxuu sheegaya gaangiskaba marka la qeexayo waa saddex qof iyo wixii ka badan ee wax dembi ah isku kaashada marka dembiga wuxuu noqon noqon karaa qof aad u gacan qaadeen wuxuu noqon karaa xatooyo xitaa marka qaarkood waxaa dhici kara saddexdaas qof iyo ka badan qof sawir la gala xitaa hadduu noqdo in la yiraahdo gangiska ayaa kamid tahay qeexitaanka sida loo qeexo ereygaas marka taas ayaa sababta dhalinyaradii inay marka dhalinyaro kala dagaalaan oo xaafado kala degan gacanqaadki sidaas ayuu ku bilowday gacanqaadkii ayaa aw- kadib wuxuu isku bedelay in dhalinyaradii inay maandooriyaal iyo waxaas ay eh, gacmaha la galaan ay bartaan ah, qaarkood ay ka ganacsadaan taas ayaa keentay marka heer kii awal gacanqaadka ahayd inay xabad isku bedesho marka dhalinyaradii maadaama maaragtay eh, markaan dembiyadii ay galayeen iyo cabsidii ay ku jireen qolyihii kale ay iska ilaalinayeen eh, sheekadii la dheeraatay waan gartay marka waxaad xustay in ay ku bilaabatay isdifaac ay bulshooyinka kale dhalinyarada bulshooyinka kale iska difaacayaan Eh, markii dambena dhexdooda ay ka bilaabatay sida cad marka bal hadda xilligan la joogo imisa koox oo qowleysa soomaaliya amaba gangs ah ayaa ka jira gobolka minnesota wallahi qolyahan maaragtay xagga amniga ama booliiska ha noqoto ama guud ahaan waxay sheegaan ugu yaraan laba iyo toban iyo ka badan inay jiraan magac oo qolyo gaangska soomaali ah laakiin guud ahaan inta la yaqaano dhibaato jirtaa waxay tahay dhalinyaro qaarkood waxaa jira magac iskala baxa halin ka sheega laakiin aan ahayn dad iyagu waxaas ku dhex jira laakiin magac intay la yimaadaan si dhalinyaradii xaafadda ay ugu yeeraan ama iskaga dhigaan dad khatar ah magacyada noocaas la baxa laakiin guud ahaan kooxaha waaweyn waa kooxa la yaqaano koox somaali mafia la dhaha jirto kuwan maarata had boyska la dhaho aan ku sheegayo iyadu inkasta ay si kala baaba-een marka kooxo kale oo waxaa jiro maaragtay kooxihii waaweynaa horta intooda badan way baaba-een sababtoo ah dadkii alifay ama dadkii ugu waaweynaa ee dambiyada keenayay ayaa qaarkoodna waa kuwa dhinteen qaarkoodna waa qaar hadda xabsiyo ku jira kuwana waa kuwo dembiye badan marar badan lagu qabtay oo is-ilaalinaya hadday dembi galaan wakti badan xabsi geli doona marka guud ahaan tirada qof yaqaana tirada dhabta ah ma jiro sababtoo ah dhalinyaro xitaa waxaa jira hadda wa- wadanka timid oo da- dadka cusub ee qaxootiga ah qaarkood ah oo xitaa laftigoodaigi dambiyadii soo galay koox kooxihii iyo wixii kamid noqday marka maxamedow lama sheegi karo tirada dhabta ah weli way jiraan ee, ee, dhalinyaro xaafad xaaf hadda magac ahaan hadda ma aha xaafad ayaan dhihi karaa hadda xaafadda siidar ay soomaalida u badan tahay sida derwisa in la yidhaahdo moolkan la yidhaahdo carmel mool agagaarkiisa dhalinyarada taagtaagan ee degan magaalada sambool dhalinyaro iyagana sidaas oo kale ah marka xaafad xaafadii hadda la dhihi karaa laakiin sidii hore magac magaca ahayd maaragtay cabsida badan laga qabay in muddo ah hadda sidii hore ma ah laakiin magacyadu waxaa intaan kuu sheegay laba iyo toban iyo ka badan ayay gaari karaan waan gartay haatanna aan u gudubno dhinacaas iyo edmonton waa magaalada edmonton ee dalka canada ee cabdulaahi kulmiye oo isna dhalinyarada la shaqeeya cabdulaahi bal xaaladda dhalinyarada ee gobolkaas ee intaad nooga warantid haddii wax su-aal aad u qabtid cabdiraxmaan mukhtaarna ee kusoo dhowow
waa mahadsantahay maxamed sandheere saaxiibaday dhinaca kale ku jira eegana waa salaamayihiin waa salaaman yihiin wallahi horta waa runtii waa siduu u sheegay waaye walaalkii cabdiraxmaan arrintaani waa arrin ka taagan north america oo dhan waxyaalo badanna maaragtay isaga mid baan nahay annaga laftigeena arrintan gaangis ku muddo maaragtay badan bay nakla saarnayd walow hadda ay xoogaa naga yaraatay laakiin marka la fiiriyo lambarka aan ku degannahay magaalada edmonton oo ilaa hadda la yihahda shan iyo labaatan kun laba sano ilaa saddex sano gudahooda waxaa nagaga dhintay afartan dhalinyaro ah oo kii ugu weynaa uu jiray kow iyo labaatan marka waa arrin aada noo saameysay runtii inkastoo maaragtay sida ay wax u dhacayna ay lamid tahay sida minnesota oo kale balse waxa annaga aan kaga duwannahay oo maaragtay ii sheeg dhalinyaradan ay ku dhinteen waxay ahayd iyagoo badankoodu maaragtay waxbarashadii wadi waaye oo ka saaqday waxaa dhacda waxaa jirta arday xeryaha qaxootiga laga keenay oo iyaga waaweyn la keenay wadankana dhibaatada uu leeyahay waxa waaye ardayga haddii la keeno isagoo afar iyo toban sano jir haddii la keeno sida loo wadaa waxaa la waxaa la fariisinaya grade nine ama waxaa la fariisinaya grade ten marka ma jirto maaragtay ii sheeg waxbarashada hoos laga soo bilaabayo oo qofkii lasoo dhisaayo ilmihii markay marka ay glasses ka dhex fadhiyaan kursiga unbay kuulaynayaan waxaa laga yaabaa luuqadda inay dhibaato ka haysato waxaa laga yaabaa inuusan weligii iskuul aadin marka way ku adkaanaysaa waxbarashadii aakhirkiina wuxuu samaynayaa marka uu isaga tegayaa iskuulkii wadamadaana khatarta ay leeyihiin waxaa waaye cunugu haddii uusan iskuulka dhigan fursadda kale u haystaa waxaa waaye waa inuu jiska istaago wey taasna khatarteeday leedahay marka dhalinyaradeen anaga saasay u banaayeen walow intooda badan ay ka yimaadeen gobolka ontario ay ka yimaadeen kuwa inta ku dhintay haddana arrintu waxay saska ku haysay gangiskaas maaragtay ii sheeg waxaa la yidhaahdo maaragtay territory oo la kala leeyahay magaaladan fort macmur ayay badankooda ku wada shaqayn jireen oo meesha iyada laftigeeda lacag baa ku jirtay marka saas ayaa anaga dhalinyaro badan aan ku weynay waan gartay marka inkastoo hadda arrintaasi xoogaa maaragtay ay xoogaa ilaahay naga qaboojiyey markaanba soomaalida islayn jirtay mise aj- mise ba- dhalinyarada bulshooyin kale la dagaalami jireen horta dhibaatada ugu weyn ee meeshan ka taagan waxay tahay afartan kaas case ee soomaalida ee ka dhacay magaalada hal xaba keliya ayaa la ogaaday ciddii ka dambeysay inta kale oo dhan ilaa haddeer waxay ku socotaa inay noqdaan call cases maalin kasta booliiska waan taagannahay dowladdan waan la hadlaynaa marka hal qof oo loo qabtay ilaa haddeer ama u xiran waxaa ka jira afartankaas aan sheegay hal wiil keliya ka jira intooda kale waxaa waaye kiisaskii weli waa iska furan yihiin laakiin waa iska jiitamayaan laakiin waa wax laga yaabay in maaragtay afartan case oo maaragtay oo oo homicide oo ka dhacay magaalada in aan qofna loo xirin marka waxay u badan tahay hadda anagu soomaalina oo aan ognahay in aysan jirin cid kale oo anaga banaanka inooga timid laakiin dhexdeena unaa nahay waan gartay wax su-aalaad u qabtid cabdiraxmaan mukhtaar cabdiraxmaan aniga waxaan weydiin lahaa horta runtii cabdiraxmaano waxaan rabay idinka haddaad tihi reer minneapolis haddii waxaa jirta in dhalinyaro badan oo maaragtay soomaalida ay ku biireen boliska ku biireen arrintaas ma laga yaabaa inay maaragtay sabab u tahay inay in maaragtay hadda arrintiinu ay xoogaa iska yaro qabowday ma nagula talin lahayd in inkastoo annaga laftigeenu aan isku taraagarayno aan dhowr jeer isku daynay inaan booliiska la hadalno oo xitaa aan dhalinyaro maaragtay kuwafar aan ugeyna booliiska waana loo qorin arrintaas maaragtay waxaan ogaan lahaa inaan inaan kuweydiiyo rool sidee ah ayay ku leedahay saameyn sidee ah ayay ku leedahay maaragtay in maaragtay dambiyada hoos u dhacaan
cabdullahi aad ayaa umahadsan tahay arrintaas saameyn aada u weyn ayay ay ku leedahay dib u dhaca dembiyada iyo weliba dhalinyaradii isdili jirtay dhalinyarada askarta noqday ama booliska noqday ee soomaalida ah waa dhalinyaro ku koray xaafadaha dhalinyarada soomaaliyeed iyo qoysaska soomaaliyad ay degan yihiin mida kale magacyadii iyo waxay yaqaanaan dhalinyaradii dhaqankii mar mar mar waxaa dhacday xitaa heerka cabsidu ay gaartay sanad labada kun iyo sideedii sanadkii noogu darnaa ayuu ahaa oo sideed dhalinyaro ah la dilay weliba laba kamid ah hal qoys laga dilay hal reer keliya ah marka dhalinyarada soomaalida maadaama ay yaqaanaan dhalinyarada dembiyada gala marka ay qabtaan magacooda ay yaqaanaan way garan karaan wayna yaqaanaan meelaha istaagaan ayay yaqaanaan dhaqankii iyo luqadii ayay fahmi karaan waxay og yihiin sababaha jira taas ayaa horta dib u dhaca keentay waxaa kaloo dib u dhaca keenay saan ku sheegay dhowr qof ayaa la xiray oo dembiye kale lagu xiray maa maxamed waxaa maaragtay habboon in la ogaado in sida cabdullahi sheegayba inta dhalinyaraha soomaali ah ay dishay gobolka minnesota laga soo bilaabo labadii kun iyo toddobadii ilaa sanadkii hadda u dambeeyey labada kun iyo afar iyo tobankii ugu dambeysay way yaryihiin sidoo kale kaysaska la xaliyey soomaalida laftigooda sababtoo ah cabsi qofkii markhaatiga ahaa ee istaagnaa meesha ama wax ogaa ayaa baqaya inuu hasto sababtoo ah isagii ayaa ka baqaya in lasoo raadsado oo la dilo maadaama bulshadii ay yar tahay la is yaqaano qaarkoodna waxaa dhici karta dhibaatooyinka jira waxa weye waalidka ayaa qofkii markuu dembi galaba wadankii kala cararaya meeshii ay booliska u dhiibi lahaayeen meeshii ay maaragtay sharciga qofkaas hor istaajin lahaa iyaga laftigooda alla tolo ayay intay dhahaan oo lacag laiska ururiyo qofka reerkiisii la dhex ordo ayaa wadankii lagu saari lahaa ama looga saari lahaa laisku dayaa waan gartay haatanna anu baaqo axmed weli oo wiil dhalinyaraha oo ku sugan magaalada colombus ee gobolka ohio cabdi weli wax ra'yiya ama su-aal haddaad u qabtid cabdiraxmaan mukhtar cabdiraxmaan waxaan rabay inkastoo intii badnayd su-aalihii soo koobay kolley ayaan dhacay two thousand twelvekii iyo arrimo kasi foolxun baa waxay ka dhacayeen gobolka minnesota oo ah gaangiskaas qayb kamid oo haddana gabdhihi ay ku biireen arrintaas in meesha hadda ay marayso iyo sida loo xaliyey maadaama aan ka warramay two thousand twelvekii iyo elevenkii inay jireen qayb kale oo waxa weye gaangis oo gabdhihii ay galeen oo aad maaragtay arrinta soomaali aad dhammaan meelay ku nooshaayba noorada meelka fadeexad badan u keentay oo xitaa jirka ganacsi iyo waxbaa ku jiray baaba ku jiray ha micnaha gabdha gabdhaha yareer in la qaarkood la suuq geeye iyo waxyaaba noocaas
waa arrin waxay noqotay minnesota keliya ana ku ekayn xitaa gobollo kale oo nashville tennessee ay kamid tahay xitaa ay ku jireen dembigaas dhalinyaro loo qabtay in ay gabdhaha ka ganacsan jireen maandooriyaashana ay geli jireen kaiska ilaa hadda xitaa laftigeeda weli uu socdo dhalinyarada qaarkood ay xiran yihiin kuwo badanna xabsi loo diray kuwana wax dembiya lagu waayey marka arrinta dhacdaa waxay tahay cabdullaahi wuxuu ka dhawaajiyey in waxyaabaha ku kalifa dhalinyarada in ay ka kamid noqdaan kooxahana ay tahay marka waxbarashada ku adkaato in ay saadsadaan waxbarashadii ay ka haraan inta badanna wiilasha ayaa ugu badnaa marka wiilashii maadaama maaragtay ay maandooriyaal gadayaan waxbarashadiina ay ka hareen si badanna ay hayaan arrinta cajiibkana waxay tahay baabuur qurxoonna ay wataan ama waalidkooda ha u gadaan si maaragtay loogu sasabo ama si kalaba ama lacagahan maandooriyaasha ay ka gadanayaan ama ay ka heleen ha ku gataan baabuur qurxoonna ay wataan nololyaal ay ku nool yihiin gabdhihii ayay dursadaan marka gabdho badan oo marka waxaa jira qoysaskoodii kasoo carara dhalinyaradaas ku dhex jira taas ayaa marka waxay u sahlaysaa gabdhihii in maandooriyaashii la baro maandooriyaashii markii la baro kadibna waxyaabo kale dembiye kale waad ogeyd bil laba bil ka hor ingiriiska laftigeeda xitaa in arrin noocaas oo kale ay kasoo shaacbaxday marka inta badan dhalinyarada dembiyada gala xitaa hadda kaysaskii u dambeeyey saddexdii qof afartii qof u dambeysay gobolka minnesota waxaa laisla dhex marayay in gabdho ay soo sharqooleen wiilashii la dilay oo gabdhuhu intay wiilashii soo kaxeeyeen u sheekeeyeen baabuurka isla soo raaceen kadib iyagu ay sharqoolka ka dambeeyeen wiilkaas maaragtay qofkaas marka gabdhihii weliba kulug leeyihiin inkastoo tirada wiilasha oo kale ayna dhanayn laakiin gabdhaha dambiyada laftigooda xitaa ku jiraan laakiin inta badan wiilasha ayaa duursada gabdho badan oo iyaga laftigooda waxbarashadii ka haray sidii qoysaskoodiina kasoo cararay arrimahaas kulug way jiraan laftigooda waan gartay axmed weli haddii aad bal xaaladda gobolka ohio gaar ahaan magaalada columbus waa magaalada labaad ay soomaalida maraykanka ugu badan tahay arrimaha gaangisku siday ka yihiin banow arrin la dhayalsan kara ma ahan laakiin marka loo fiiriyo sida hadda minneapolis oo kale annagu ma nihin marar bad kiisas badan way ka dhacaan oo kiisas badan laakiinse sanadka annaga noogu dhimasho badnayd oo ay jiino habaan umalaynhayaa saddex qof baa ku dhimatay columbus halkii sano sanadkaas laakiin hadda siduu yara oo saaxiibkii uu ka dhawaajiyey dhibka ugu badan horta soomaalidu inta badan dhexeeda bee kiisasku inuu ka dhacaa loo malaynayaa sababto ay tahayna dadka looma qabto kiisaska markay dhacaan wixii baa la qarinhayaa meesha wuxuu ka dhaqeen baa la qarinhayaa hadda waxaa dhacday hadda last year oo kale two thousand thirteenki baalka fourteenki oo kale xaafad columbus ku taalla oo la dhaho capital waxaa ka dhacay saas kale isxaraday rasaasayntii marka dhacday waxaa la wacay booliiskii booliisku waxay diideen xaafadda inay soo galaan waxay dheheen ilaa afar ilaa shan kiiso horaa ka dhacday mana gelaynay dheheen meeshaas waxaa weye inta hawshaas ka jirto ilaa six hours kabacdi oo kale lix saac kabacdi oo kale bay booliiska yimaadeen oo xaafado hataa dad iska hordayay xabadii inta ku dhaceen oo gabar yar ay xabad ay madaxa inta kaga dhacday ay dhex fadhiisatay xabadihi ay isku ridaayeen ciyaal gaangiska ah marka dhibka ugu badan oo jira wuxuu yahay kiiskii markuu dhaco oo oo wixii ay dhacaan soomaalidii qofkii bay qarinayaan qofkii dambiilaha meeshii la rabay qofkii dambiilaha in la dhaho qofkaana dembigaan geystay qofkaana waxaan dhacay qofkaana waxaan dilay qofkaana waxaan sameeyey ayaa waxaa samaynayaa qofkii in lacag lagu badbaadiyo loo yar loo qabto waxa weye lasii daayo la fakiyo u dhuunto uu gurigan marka wax ku sameeyo gurigan kale la geeyo oo daaqadan laga saaro dhibka ugu badan oo soomaalida haysto ama ciyaalkooda gaangiska ugu biir hadday arki lahaayeen kiisaskaa inta la qabto ama la xiri lahaa ama maxkamad lasoo saari lahaa ama ay arki lahaayeen qofkii oo la qabtay kuwa kale oo ka dambeeyana way ka badbaadi lahaayeen laakiin ma dhacayso oo qofkii haddii la badbaadiyo kana inuu badbaadayo aaminaya marka dhibka ugu badan oo soomaalida haysta meel walba ay ku nooshahay waxaa weeye cadaaladda baysan aada ugu hoggaansamin qofkun hadduusan cadaaladda u hoggaansamin ama maada ha noqotay ama diin ha noqotay cadaaladda waddanka uusan u hoggaansaminin cadaalad darre inaan ku noolaana baa dhacaysa marka dhibabka ugu badan iyo kiisaska ugu badan oo dhacaya oo meel walba nooga dhacaya bulshada oo hadda annaga nala midkaayo african americanka oo kale oo sida balka ganaiska oo kale sida ethiobianka oo kale sida morocanka oo kale dadka kala duduwan oo dhan kuma dhacdo markaad la waraysato bulshadooda waxaana ku dhacaa marka soomaaliya qola ay ku dhacaan ma jirto communitiyada yani ku nool waddamadatan haddaad la sheekaysato communitiga soomaalida dhibka ay qabto qaba wuu yaryahay waxaasna waxaa keenaya wixii dhaca kiisaskii bay xorgeynayaan sida ay yihiin bay u sheegayaan marka burbur aan isla wada qabno weeyo dhammaantana haddaanu nahay soomaali meel walbaan kaga nool nahay north america ama eurub ha noqoto kulaysaan fila yani caqli ahaantaysaan u iri laakiin minneapolis in badan ba waxyaalo kala duwan oo hadda sida waxaa weeye kuwii viruska oo kale kuwa meelaha meelaha kale aad oo kale kuwaas ee gabdhaha oo kale macnaha waxay noqotay meel shaac oo dhan iyo miidiyaha o dhan in badan laga hadlo haddana bulshada ugu macnaha badan oo soomaalida oo sida booliiska ugu badan meeshuu ka jiro oo kale communitida ugu khatarsan oo kale waxyaalaha ugu badan oo kale meesha ay ka jiraan marka kolley babilationka keenaya aan umaleeya ay nooga badan yihiin waan gartay cabdiraxmaan mukhtaar gebagabadii barnaamijkeena ku dhownahay wada shaqaynta soomaalida iyo booliiska waynu ka hadalna inuu aada gaabis u yahay booliiska amaba xooga amnigu ma la yimaadeen taba kale ay ku ogaadaan dadka dhibta geysanaya iyo siday kusoo qaban kari lahaayeen horta nio aad aad bay iskugu dayaan gobolka minnesora booliiska iyo hay-adaha xagga amniga ka shaqeeya inay bulshada soo dhexgalaan wacyigelin badanna ay ka sameeyaan sidoo kale dhalinyarada soomaalida ee booliiska ama askarta ku jira laftigooda ayaa waxay samaysteen urur ay ku midaysan yihiin oy dadka ku wacyigeliyaan si ay u fahmaan dhibaatooyinka jira marka xiriir wanaagsan waa lala leeyahay laakiin dhibaatooyin jira waxay tahay horta saas ay tahay oo dembiyadaas ay dhacaan dhalinyaradii ay istoogtaan dhalinyaro badan oo xatooyo ama xarig ama dembiye gala ay jiraan dhalinyaro aada u tiro badan oo wanaagsan oo waxbartaa oo horumar wanaagsan gaari ama ganacsata ama dhakhaatiir ah ama injineer ah ama culimo ah ayaa jira mar walba inta xun ayaa laga hadlaa laftigeeda marka dhalinyaradaas laftigeeda booliiska ah waa waxaweye dhalinyaro waxaa ku jira laftigooda dhalinyaradaas dembiyada galaya saaxiibo la ahaa oo dugsiyada sare la aaday oo dugsiyada hore lasoo aaday marka waxyaabaha kale hadda dhibaatada kala jirta sida walaalka axmedul uu ka dhawaajiyey dhalinyaradii waddanka ka tagtay ama soomaaliya ha aadaan al-shabaab ama ha aadaan syria isis iyo maaragtay ururadan xag jira ayaa inta badan aada hadlaa taas ayaa waxay keentay marka in la hilmaamo dembiyadii halkan ka dhacayay ee dhalinyarada ay sameynayeen ama dhibaatooyinkii dhalinyarada guud ahaan soo wajahay sidii looga hadli lahaa sababtoo ah cabsidaas jirta daraaddeed dhalinyaradaas baxaysa iyo walkiyo baqaya qof walba maaragtay warbaahintii ka hadlaysa dhalinyaradaas wadankii ka baxday waxay noqotay marka in laga hadli waayo sababaha keena dhalinyaradu inay gaangis noqdaan inay waxbarashadii ay ka haraan inay dembiye kala galaan inay xabsiyadaas ay ku jiraan xitaa dhalinyarada qaarkood waxaa jira dembiye markay sameeyaan dembiyada iskugu urureen xabsi la geeyo markay xabsiga kasoo baxaan meel ay aadaan ama qof dhaqan toos dhaqan celis ma laha maaragtay isla meeshii ayuu ka bilaabaya marka asxaabtii hore jidkii uu taagnaa dhalinyaradii dembiyadan gelisay maaragtay saaxiibaha lahaa ayuu isla markiiba la jaan qaadaya meeshii uu tegaya marka dhibaatooyin badan oo waxaa jira guud ahaan anaga bulsho ahaan laftigeena aan aan mas-uul ka nahay dhalinyarada laftigooda aanan lagu eedi karin sababtoo ah hay-adaha iyo ururada iyo maaragtay adeeada iyo waalidkaba iyo bulsho ahaanba guud ahaan jaaliyada soomaaliyed haddaan nahay waa in aan si intaan isku nimaano aan ka midowno inaan maaragtay ka hadalno dhibaatooyinka dhalinyarada hadday noqoto canada waxaa hadda ka taagan haddadan aan hadlayno waad ogtahay dhalinyarada aadka isku laynas ingiriiska waa sidoo kale north america meel walba aad sheegto arrimahaas way jiraan marka maxamedow wadainta booliiska lala shaqaynayo ama hay-adaha amniga iyo dadkan waddanka ugu nimid iyadoo ay wanaagsan tahay waxaa ka muhiimsan wada shaqaynta annaga laftigeena bulsho ahaan ka macalinka ah ka wadaadka iyo waalidka iyo ka booliiska ah inaan kulligeen iyo kuwa dhalinyarada la shaqeeya inaan wada shaqayno ayaa ka muhiimsan si dhalinyarada hadii la rabo in la badbaadiyo waan gartay waxaan jeclaa inaan kugu kaaga mahad celiyo cabdiraxmaan mukhtaar oo ku sugan magaalada minneapolis waxaa khadka dhinaca kale kaga jira cabdullaahi kulmiye oo ku sugan magaalada edmonton ee dal canada iyo axmed weli oo ku sugan magaalada colombos ee gobolka ohio waxaan jeclaa dhammaantiin idin mahad celiyo
waa tahay dhegeystayaal welkaad naga dhegeysanaysaani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aalaaba dhalinyartuna la wadaagaan hadba waxaa maskaxdooda ka guuxaya
magacaygu waa baashi maxamed warsame jooga magaalada gaalkacyo gaar ahaan maamulka galmudug maskaxdayda waxaa ka guuxaya mar walbana aan isweydiiya waxa weeye mar walba waxawaay waxaa la isweydiiyaa jiilka soomaaliyeed waxa waaye waktigoodii wuu lumay khaasatan hadda haddii aan tusaale kaa siiyo waxaa maskaxda mar walba isweydiisaa goormaa laga bixi doonaa qofka haddii uu xataa kasoo qaada kale ninka dhalinyartaa uu dhameeyo secondary ama jaamacad uu dhameeyo wuxuu ku hamiye ama shaqo uu helo iyo ma jirto marka mar walba marka aniga waxaan kamid ahay dhalinyarta ku nool magaalada gaalkacyo marka waxaan isiraahdaa haddana waxaan dhigtaa jaamacad haddii jaamacaddan aad dhamaysid sidee shaqo ku heli karta meeshaana moogta maahan meel ummadda oo dhan kaasi karta marka inta badan maskaxdeeda weydiiyaa ayadana inta badan maskaxdeeda ku weyn
waxaan magacaygu waa bashiir axmed soofe waxaan joogaa magaalada gaalkacyo maskaxdayda waxaa ka guuxaya barnaamijkan ka socda gobolada dhexe oo doorashooyinka loo wado oo u soconaya musharaxiin badan oo isaga ka gooshaya isaga imaanaya dalka dibadiisa iyo gudihiisa inuu noqon doono mid guuleysta waayo dadkan waxay noqdeen dad bislaaday oo dhibaatadii soo arkay oo dhinacyo dhinacyo badan nabad iyo intaba dagaal intaba soo arkay marka waxay noqonaysaa mid guuleysta sababtuna waxay tahay dadka u bislaaday nabadda bartayna dhibaatada waxay tahay kuna dayanaya maamul gobolyada kale horumarka ay gaareen iyo nabadda macaankeeda kana gudbaya dhibaatooyinka jira yaqaanina dagaal iyo dhibaato waxaa ka dhalanaya
waa tahay dhegeystayaal intaas waxaa ku dhan idaacaddii fiidnimo ee barnaamijka waa go-aankaaga si wada jir anigoo cabdiraxmaan xuseen furra iyo saare cabdi axmed ee usoo jeedinayay sidaas iyo nabadgelya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.